إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada insha allah saaka aad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa xalay oo waxay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland dowladda federaalka ayaa mar kale waxa ay ka hadashay dhaqan xumada haweenka maandooriyaha isticmaala ee kusii badanaya gudaha magaalada muqdisho ee ku sii badanaya goob markii horeba ay u diyaarisay in xumaanta lagu sameeyo oo ciidamadeedu waardiyo ay ka hayaan si aan arrintaasi looga hortegin waxay soo taraya gaadiidleyda ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug uu ka arrimayo ee diidan lacago badan oo maamulka galmudug uu ku soo rogay maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay in ay hayaan qamri wada sarqaami kara guud ahaanba dadka deegaanada uu ka arrimayo ku dhaqan xilli isticmaalka maandooryuhu deegaanadaasi ku sii kordhayo waxaa soo badanaya dadka ka tegaya shaqada maamulada shisheeyaha la shaqeeya si ay uga badbaadaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo ugaarsata saraakiisha iyo xubnaha maamuladaas dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen dalka yeman ka gadaal markii ay la qaraxday miina ay aaseen maleeshiyaadka xuutiyiinta inta waa qodobadii warku waa weynaa dhegestayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlaya cabdalla biroole iyo nawaaxigeeda horey marar badan halkaasi waxa uga dhacay weeraro ciidamada kenyaatiga ayaa la sheegay in halkaa khasaaro lagu gaarsiiyey walow aan faahfaahin dheeriya laga bixin habeenadii iyo bilihii tagay cabdalla biroole waxa uu ka mid ahaa meelaha sida joogtada ah loo weerarayo iyadoo ciidamada kenyaatiga dhibaato xoogle ay ku qabaan weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamada kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose iyo kuwa kale ee shisheeyaha ee iyaguna dalka jooga iyo kuwa maamulada la shaqeeya ayaa keblay urad ah waxaanay habeen weliba ka baqayaan in weerare kaga yimaadaan dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay qaadayso ayaa kuwa sii kordhaya sila jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray ciidamada halkaa jooga wararku waxay sheegayaan in halkaa ciidamada khasaare lagu gaarsiiyey dhowr mare hore ayaa ciidanka yoontoy jooga waxay sidaanoo kale la kulmeen weeraro dowladda federaalka ayaa mar kale waxay ka hadashay dhaqan xumada iyo haweenka maandooriyaha isticmaala ee kusii badanaya goob markii horeba ay u diyaarisay in xumaanta lagu sameeyo oo ciidamadeedu ay waardiyo ka hayaan si aan arrintaa looga hortegin hashim cabdinaasir ayaa ka waramaya magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya islamarkaana ay ka arrimayaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira fasaad badan kaas oo saameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhallinyarada ku nool magaalada fasaadka xarkaha goostay ee ka jira baararka iyo hoteelada xeebta liido ayaa horseeday in dhallinyaro badan oo ku nool magaalada muqdisho oo haween u badan ay waayaan mustaqbalkooda hoteelada iyo barxadda xeebta liido iyo meelo kale ayaa waxaa lagu sameeyaa anshaxumo badan iyadoona lagu isticmaalo noocyada kala duwan ee maandooriyaha waxaana ay hoteelada daasi furan yihiin afar iyo labaatanka saac taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalka haweeneyda lagu magacaabo sakiya xuseen ayaa mar ay ka hadlaysay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxay soo hadal qaaday fasaadka ka jira xeebta liido waxayna sheegtay in gabdho badan oo daroogaysan ay kula kulantay xeebta iyaga haddaanaan adiga ka faaid u faa'iideynin oo uga sheekeynin marka inuu marxaladahan soo martay iyo sirta ay ragga isticmaalaan nin gabar walba waa la iska duufsanaya gabdhaheenana waa qalbi wanaagsan waa iska qalbi raqiiqsiyiin laakiin idinkaana la rabaa maxaan ku rahdaa in gacan qabatiin oo la talisiin saldhiganeeta cabdicasiis haddaad tagtiin maalmaha khamiista iyo jimcaha iyo sabtiga waa naxaysiin run ahaantii inta gabdhahan kasoo badbaadayno badda inta gabdhaho maxaan ku rahdaa iyaga oo sar- sarqaansan ama daroogo loo la siiyey oo dhadhacayo kulligoodana haddaa dhahda hooyadaada kuwaca oohina afka kala furaayan waayo hooyadada waxay been usoo sheegtay waxay tiri saaxiibtay wax lasoo barana ama aroos heb heblaayaan ka qayb gala ase maxaan ku rahdaa meelahaneeta joogtaa ee daroogo iyo waxyaalo lasoo siiyey arrinta la yaab kale ayaa ah in ciidamada dowladda federaalka ay ilaalinayaan xeebta liido oo uu ka jiro fasaadkaas aan soo sheegnay kaas oo aad u soo kordhay wixii ka dambeeyey laba kun kow iyo tobankii qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa marar badan si adag uga hadlay dhaqan xumada iyo fasaadka ka jira hoteelada ku yaala xeebta liido ayagoona dhallinyarada iyo guud ahaan ummadda uga digay fasaadka iyo caqaabka adag ee ka dhalan kara waxaa soo taliya gaadiidleyda ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug uu ka arrimayo ee diidan lacago badan oo maamulka galmudug uu kusoo rogay weriye maxamed cali aadan ayaa ka waramaya iyadoo maamulka galmudug uu sii xoojiyey cadaadiska uu ku hayo gaadiidleyda ka shaqaysa goobaha uu ka arrimiyo ayay mar kale qaar ka mida darawallada kaxaysa gawaarida ee magaalada dhuusamareeb iska diideen amar cusub oo kasoo baxay maamulka galmudug gaadiidleyda ayaa gebi ahaanba gaashaanka u daruuray taargo cusub oo uu maamulka galmudug si qasab ah ugu amray inay qaataan darawallada taasoo uu maamulku ku doonaya inuu ku helo lacago fara badan taargadan ayaa waxaa horey looga diiday magaalooyin badan sida guriceel cadaado gaalkacyo iyo caabudwaaq oo uu ka arrimiyo maamulka galmudug haddaba waa kuwan qaar ka mida gaadiidleyda oo ka hadlaya arrintaas taargadaas waxaa laga diiday gaalkacyo waxaa laga diiday caabudwaaq waxaa laga diiday cadaado waxaa laga diiday balanballe waxaa laga diiday guruceel dhuusmareeban joognaa dhuusmareebadan nahay mana yeelayno waxaan u sheegaynaa dowladda fed- dowladda galmudug oo u sarreeya madaxweynaha galmudug qoorqoor madaxweyne qoorqoor wasiirada eh, xildhibaanada haddii alla kuuran yahay eh, saraakiisha ciidanka maamulka degmada dhammaan arrimaha bulshada in alla intay wax garanaysa waxaan u sheegaynaa arrinta noocaas haddaan nahay annagu gaadiidleyda ma aqbalayno taargadaas sharci darrada ma aqbalayno saddex boqoloo dollar ayaa mataqaanaa laydinku wajarayaa na la yidhi dhowaan ayay ahayd markii magaalooyin ka tirsan kuwa uu ka arrimiyo maamulka galmudug ay darawalladu ka cawdeen lacago badan oo baada ah kuwaasoo uu ku soo rogay maamulka iyagoona sheegay inaysan awoodin bixinta lacagahaas maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay inay hayaan qamri sarqaami kara guud ahaanba dadka ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo xilli isticmaalka maandooriyuhu uu kusii badanayo deegaanadaasi amaba kusii kordhayo fagaro weyn oo ku yaala magaalada hargeysa ayaa baliisku waxa ay ku soo bandhigeen maandooriyo fara badan gaar ahaana xashiishadda oo ay howlgalladii ugu dambeeyey ku soo qabteen inkastoo xashiishka lasoo bandhiga uu ahaa mid badan haddana aad ayuu u yaryahay marka loo eego midka kusii faafaya amaba lagu isticmaalayo deegaanada maamulka uu ka taliyo waxaana dooday aysan ka taagnayn qaadka oo sidii cuntada caaliga ah ka noqday deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimiyo fagaraha lagu soo bandhigayay maandooriyaha oo ahaa mid ka yaabiyey guud ahaan maamulka waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha somalilan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka ayaa waxa uu sheegaya in marka laga soo tago xashiishka ay lixdii bilood ugu dambeysay gacanta ku dhigeen qamri aad u fara badan
ciidankan biliiska qayb weyn baa iminka ay ka qaateen waxaan ku dhahdaayay drugskan waxaa hadda xiran kun iyo boqol baa xiran eedaysanayaal oo lagu qabtay mukhadaraadka noocyada kala gelisan lixdii bilooda u dambeeyeen dhammaan gobolada dalka wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in qamrigaasi guud ahaanba uu sarqaami karo dadka ku dhaqan deegaanada somalilan kama aanu hadlaynin midka kale ee lagu isticmaalaya somalilan ee iyagu aanay qaban laakiinse wuxuu ka hadlayay oo keliya qamriga ay gacanta ku hayaan ee biliisku uu soo qabtay waxyaalaha qaarkood waad yaabaysa khamrigo kale lix iyo labaatan kun iyo jarjar toddoba iyo labaatan kun ku dhowaad ayaa la hayaa oo la qabtay lixdii bilooda u dambeysay marka foostooyin loo rogo waa kun iyo dhowr boqol oo foosto somaliland oo dhan marbay wada sakraamin karaysa intayna somaliland oo dhan xashiishadani bil iyo goobgaba ina wada ina wada seexinaysaa etoobiya ayaa maandooriyo fara badan waxay kusoo guraysaa deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimiyo waxaanay ka qaadataa lacag fara badan cagsigoodana dadka maankooda ayaa la dooriyaa waxaana dhaca falal badan oo aada u foolxun oo kuwaasi oo maandooriyaha isticmaalkiisu uu sabab u yahay marka laga soo tago maandooriyaha deegaanadaasi aada ugu soo badanaya waxaa kaloo badan fasaadka ka jira deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimiyo kaas oo ay ku lug leeyihiin hay-ada shisheeye iyo maamulka qudhiisa oo dimuqraadi ah islamarkaasina qaatay dhaqamadii shisheeye akhlaaqda bulshada ayaa aada u sii dhimanaysa waxaa soo badanaya dadka ka tegaya shaqada maamulada la shaqeeya shisheeyaha si ay uga badbaadaan xarakada shabaabul mujaahidiin oo ugaarsata saraakiisha iyo xubnaha maamuladaasi dad badan ayaa isaga tegay howlihii ay hayeen ka gadaal markii eheladoodu ay la hadleen islamarkaasina ay u sheegeen in arrintaani ay dil ku mudan karaan kuwo kale ayaa iskood u go'aansaday in ay howsha joojiyaan maamulka koonfur galbeed ayaa ka mid ah maamulada xubnihii la shaqaynaya qaarkood ay shaqada ka tageen magaalada wallan weyn ayaa dadkii ka shaqaynaya qaarkood waxa ay ka fadhiisteen shaqada dadku iminka waxa ay gaareen in ay muuqaale iska soo duubaan islamarkaasina ay caddeeyaan in aanay ka mid ahayn xubnaha maamulka aanayna la shaqay doonin nin oday ah oo waayeela ayaa waxa uu ka soo muuqday muuqaal dhowaan internetka lagu baahiyey kaas oo laga duubay xilli uu taagnaa suuqa xoolaha ee magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose muuqaalkaasi ayuu xarakada shabaabul mujaahidiin ku ogeysiinayay in uu ka tegay shaqadii maamulka wuxuu hoosta ka xariiqay in canshuur qaadid loo xil saaray islamarkaasina in yar uun uu shaqeeyey iminkana durbo uu go'aansaday in shaqada uu ka tago dhammaan dadweynaha ku nool degmada wallaweyn iyo agagaarkeeda dhammaan muslimiinta ee maamulka muslimiinta ee meel kasta nooga hareeraysan waxaa ogeysiinayaa inaan ka tanasulay shaqaalinimadii maamulkii degmada wallaweyn gaar ahaan iyo guud ahaan canshuurta waa ka tanasulay hal maalin aa qaadi maalintina istayfurullah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa horey waxay u dishay xubno badan oo ka mid ahaa maamulada shisheeyaha la shaqeeya halka kuwo kalena ay dhaawacday waxaase xusid mudan in ay inta kalena ku raad joogto dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhacomeen qarax ka dhacay waddanka yemen ugu yaraantii saddex ruux oo rayida ayaa dhintay kow iyo toban kalena waa ay dhaawacmeen ka gadaal markii ay la qaraxday miino ay jidka ku aaseen maleeshiyaadka xuutiyiinta deegaanka qarax uu ka dhacay ayaa waxa uu hoos taga magaalada alxudayda gaari ay saarnaayeen dad rayida islamarkaasina u socday xaflad aroosa ayay haleeshay miinada maleeshiyaadka xuutiyiinta ahi ay dhabbaha ku aaseen taasina waxay sababtay dhimashada ugu yaraantii saddex ruux iyo dhaawaca kow iyo tobanka kale qaar ka mid a dadka dhaawacyadu soo gaareen ayaa la sheegay in xaaladoodu ay halis tahay dadka qaar ayaa la sheegay in lugahaiyo gacmuhuba ay ka go-een maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sii xoojiyay tacadiyada ay ka geysanayaan waddanka yemen iyagoo tacadiyadaas kula kacaya qaybaha kala duwan ee bulshada war ka wargeysa la idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inageynta